bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi aجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah tacalى bab الصlaati ywma اljumucati lman jaءa wqad kharaja اlimam salaadii xukunkeeda cadayntiisii buu u baab yahay maalinta jumcada la tukado liman jaa-a qofka yimaado uu tukado waqad kharaja alimaamu iyadoo imaamku uu soo baxay yani imaamku markuu soo baxay oo mimbarkii uu fuulo in markaa salaad la tukan karo oo uu qofka taxiyatulmasjidkii iyo salaad sidaas oo kale ah inuu tukado wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclى qaala xadahanaa khaalidun qala xadahanaa shucbaة can camri bni dinaari qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu ina rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu waxau yihi idaa jaa axadukum midkiin hadduu yimaado waqad kharaja alimaamu iyadoo imaamku uu soo baxay oo mimbarkii uu usoo baxay falyusalli ragcatayni laba ragca ha tukado waa labadii ragcee marka taxiyat lmasjidka khudbada marka iyadoo socoto in la samay karo labadaas ragco waaye qaala shucbatu yowma aljumucati waqad kharaja alimaamu yowma aljumucati buu yihi shucba isaga ayb tarjamadii marka xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir waaye jumhuuru ahlilcilmi baana sidaas ku tegay imaamku hadduu khudbaynaayo qofka uu soo galo inuu laba ragca tukado weliba riwaayo kale waxay leedahay fatajawaz fiihimaa labadaa ragca marka in lasoo gaabiyo oo aan la dheeraynin si qofka khudbada uu u dhageysto mana ka hor imaanayso insaadkii la amray ma ka hor imaanayso waayo nas gaara midaani kusoo arooray ayb masalada ka yacni xanafiyada ayaan iyagu sidaas qabin oo iyaga waxay leeyihiin qofku waa iska fariisanayaa mar haddii khudbada lagu jiro oo khudbadii insaad ayaa la rabaa insaadkii ayaa meesha ka baxayo ayb xadiidka sidaan oo kalea ninkii nebigu qisada sulayk iyana markaan gaarnaan ka hadlaynaa iyadan hadda xadiidkanse wuxuu tusayaa waa tashriic caama waay idaa jaa-a axadukum arrin marka oo qiso gaara ama wax gaara ku saabsan ma aha waa xugun caam ah midkiin hadduu yimaado imaamkiina uu soo baxay oo mimbarkii uu soo fuulay ha tukado waa caam marka qaala baabu maqaami alimaami fi lkhudbati imaamka meesha uu istaagayo khudbada dhexdeeda wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu sawaad bni اlswad qaala xadahanaa bnu wahbin qaala akhbaranaa bnu jurayjin ana aba الzubayri akhbarahu anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa khaطba hadduu khudbaynaayo yastanidu ilaa jidcin wuxuu ku tiirsanayay geed timireed jiriddiisa ilaa jidci nakhlatin geed timireed jiriddiisa min sawaari lmasjidi oo masjidka tiirarkiisa ka mid ah yani masaajidka tiirarka uu ku taagan yahay tiir ka mid ah oo oo isaga markaas ah geed timireed jiriddiis ah ayuu ku tiirsanayay falamaa sunica almimbaru markii mimbarka la sameeyey wastawaa calayhi oo mimbarkii ka kormaray idarabat tilka saariyatu tiirkaasi waa dhaqdhaqaaqday ka xaniini naaqati hasha ololkeeda oo kale siday u olosho hasha xataa samicahaa ahlu lmasjidi ilaa dadkii masjidka ay maqleen xataa nasala ilayha rasuulu llahi sal l slam ilaa nebiga uu usoo degay factanaqahaa markaa hab ayuu siiyeyo waa qoorqooraystay fa sakanad way degtay marka waa iska xasishay waxay marka geedda u olashayna waxay ahayd waxay u hilowday nebi wacdigii nebiga uu ku kor jeedin jiray ama agteeda uu ku jeedin jiray ayb marka sidaasay u olashay xasanulbasri wuxuu dhihi jiray idinkaa uga owleysan idinkii ilaahay qur-aanka idiin soo dejiyo caqliga idin siiyey ayaa geed adinkaa uga habboon inaad wacdiga u hilowdaan oo aada markaas ku saamowdaan ayb mucjizana marka waa ka muuqataayo sidii hal toban sida ah bay u olashay markaasuu nebiga intuu salsalaaxay riwaayaadka qaar siday leeyihiin ayay aamustay haddana iyadoo marka ooyinteedii goynayso ayb xadiidka marka halkan wuxuu u keenay khudbada marka qofka uu akhrinayo maqaamka uu istaagayo markii hore intaan mimbarka la samaynin geedtimireedkaas agtiisa ayuu nebigu istaagi jiray sal l slam markii dambena mimbarkii ayaa loo sameeyey mimbarka ayuu ku istaagay idan marka maqaamu limaami fi lkhudbati waa mimbarka mimbarka ayuu fuulayaa marka ayb qaala baabu qiyaami alimaami fi lkhudbati imaamka istaagitaankiisa waxaa ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay fi lkhudbati khudbada dhexdeeda uu istaago tarjamadanna marka tii hore waxay uga duwan tahay tii hore meeshuu istaagayay ahayd midaanina inuu istaagaba in laga rabo oo khudbada aan fadhi lagu akhrinin wabihi qaala ahbaranaa axmed bnu cabdillaahi bni اlxakam qala xadaanaa mxamed bnu jacfari wahuwa gundar qala xadaanaa shucbaة can mansuuri huwa bn اlmuctamir can camri bni murata can abi cubaydata can kacbi bni cujrata qaala dakla اlmasjida masaajidka ayuu soo galay wacabduraxmaan bnu umi اlxakam ninkan cabdiraxmaan ibni umi اlxakamna yakhdubu ou qudbaynayo qaacidan fadhi ou ku qudbaynayo isagoo fadhiyo faqaala wuxuu yidhi kacbu bnu cujra unduruu ilaa haada midkan fiiriya yakhdubu qaacidan wou qudbaynayaa isagoo fadhiyo waqad qaala allahu caza wajala allana wuxuu yidhi waidaa ra-w tijaaratan ow lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima marka watarakuuka qaa'iman baa ku jirta marka waxaa ka muuqata nebiga isagoo markay saxaabadii iyadoo uu qudbaynaayo khudbadii uu u taagan yahay ayaa waxay maqleen maal baxrayn iyo dhinaca iyo ka yimid waa ka yaaceen labiiyo toban baa u hartay ibnu kathiir isaga wuxuu yidhaahdaa markaas ay ka yaacayaan waa mar khudbada iyo salaada salaadaa horrey jirtay khudbadaa dambeyn jirtay awal binaan calaa dalika marka saxaabadana saasaa laa-iqu ahuu leeyahay yacnii ile haddii la yidhaha khudbadii bay ka carareen maalay ka aadeen salaadii bay ka tageen aa ku hoos duugnaanaysa marka marka wuxuu leeyahay sida ciidoo kale ay ahaan jirtay salaadii bay tukadeen khudbaduna ruqso ayaa iska jirtay in loo fadhiyo sida ciidoo kale in laga tegi karo iyaga marka tegitaankii bay iska qaateen calaa kullin marka hadda halkan waxa uu ka rabaa watarakuuka qaa'iman nebigu inuu istaag ku qudbay jiray ayaa aayaddu ay tusaysaa saxaabiguna sidaasuu fahamsanaay markaa kadib uu sidaan ku yidhi marka ayb marka fadhi in lagu qudbeeyaa marka inay qalad ay tahay marka istaag in lagu qudbeeyaa marka waxay noqonaysaa khudbada waajibaadkeedii ayuu ku jiraa ayb qaala baabu lfadli fi dunuwi min alimaami fadligii caddayntiisiibu u baab yahay fi dunuwi u dhowaanshaha min alimaami imaamka loo dhowaado ku sugan wbihi qaala ahbaranaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaanii cumar bnu cabdilwaaxid wahuwa sulamiyu dimashqiyu hiqat qaala samictu yaxya bna alxaari wahuwa dimaariyu alqaari hiqat rawaa lahu asxaabu sunan arbaca isagaan maqlay buu yidhi xadiidu isagoo ka sheekaynayo can abilashcad alsancaaniy can ws bni wsin اthaqafiy can rasuuli lahi sal l slama qaala man gasla wاqtasla wاbtakara wagadaa qofkii madaxiisa dhaqo waqtasala qubaysto wabtakara ka laho waqadaa jermaado wadanaa min alimaami imaamka u dhowaado halkan waa marka maxalushaahid imaamkiina u dhowaado wa ansata dheg raariciyo huma lam yalqa aan laqwi la imaanin laqaa yalquu bay ahayd mudaaric majzuumou noqday xarf cilihiaa la gooye lam yalqa kaana lahu bikulli ayb waxay ahayd lam yalqa lam yalqu inuu yidhaahdaa saasay ahayd lam yalqu ayb qaara marka yalqa'daas dabdiyey yalquuna waa la dabdiyey laakiin yalqudaasaa fiican lam yalqu kaana lahu ayb kaana lahu waxaa u sugnaanaysa bikulli khadwatin tallaabo kasta ka ajri sanatin sanad ajarkeedoo kale siyaamihaa wa qiyaamihaa soonkeedii iyo qiyaamkeedii ka ajri siyaamihaa wa qiyaamihaa oo kale xadiidkan waa soo marnay shalay aan soo marnay macalushaahidkana meeshaas wadanaa min alimaami waayo marka in imaamka loo dhowaadaa inay sunno tahay ayb weliba imaamka marka loo dhowaado asagaa la fiirina oo dadka geesaha iyo kale fadhiyo waa inay imaamka soo fiiriyaan oo intay xoogaa isa soo wareejiyaan bay imaamkii fiirinayaan ayb qaala baabu nahyi iska reebiddii la yska reebay caddaynteediiba u baab yahay can takhadii riqaabi innaas dadka luqumahooda ama qoorahooda laga tatallaabsado walimaamu imaamkuna cala almimbari uu saaran yahay yowma aljumucati maalinta jumcada wa bihi qaala akhbaranaa wahbu bnu bayaanin wahuwa alwaasitiyu abu cabdillaahi hiqat caabid qaala akhbarana bnu wahbin qaala samictu mucaawiyata wahuwa bnu saalixin can abi zaahiriya abu zaahiriya magaciisa waxaa la yidhaha xudayr bnu qurayb wahuwa saduuqun can cabdillaahi bni busrin qaala kuntu jaalisan ilaa jaanibihi dhinaciisaan fadhiyey yowma aljumucati buu yidhi abu zaahiriya dhahay cabdullaahi bni busr ayaan dhinaciisa fadhiyay maalin jumca ah faqaala wuxuu yidhi jaa-a rajulu nin baa yimid yatakhadaa riqaaba annaasi isaga oo dadka luquntooda ka tallaabsanayo faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi ey ayijlis yacni faqaala lahu wuxuu ku yidhi ayijlis ijlis fariisa macnaha faqad aadayta waad dhibtay ayb marka iska ijlis faqad aadayta inuu fariisto inuu amro marka waxay keenaysaa socodka iyo dadka tallaabsashada in la reebay marka oo nahyigaa dadkiisu amarkaa dadkiisu ou nahyi yahay faqad aadayta waad dhibtaye xadiidkan marka ibnu xasm fi lmuxalla waa ku daciifiyey wuxuuna yidhi laa yasixu liannahu min ariiqi mucaawiyata bni saalix cidaan isaga ahayna ma warinin ibnu xajar talkhiiska ayuu ku tacqiibiyey wuxuu yidhi dacafahu bnu xasmin bima laa yaqdax fatxulbaarigana wuxuu yidhi walaxaadiidu alwaaridatu fi zajri can itakhaii axaadiidta kusoo aroortay in la yska canaantay dadka in laga tatallaabsado muharajatun fi lmusnadi wasunan ayaa lagu soo saaray wafii qaalibihaa dacfun inteeda badan dacfi baa ku jiro wa aqwaa maa warada fiihi maa akhrajahu abu daawuuda wannasaa-iyu kanuu keenay marka waaqwaa markuu yidhaaho waa saxiix maa muu ka wadaa maya aqwaadan lafteeda nooc waxuu leeyahay yani axaadiidtaasi waa daciif laakiin waxaa ugu xoog badan isagoo daciifu binisbati likuwa kale ugu roonaa karaa ayb meel kalena wuxuu ku yidhi صaxaxu ibnu khusayma oo xadiidka ibnu khusayma صaxiix yeelay ibnulmulaqinna badrulmuniirka wuxuu sheegay calaa shardi muslim inuu xadiidkanba saxiix ku yahay waayo mucaawiyatu bnu saalix laftiisa muslim baa u wariyo fii saxiixihi weliba muslim waa xujaystay sidaasoo ibnulmulaqin uu leeyahay kalaamkan ibnu xasmina aada buu u naqdiyey badrulmuniirka cilada marka waxaa lagu cileeyey ey ijlis faqad aadeyta marka dhibka waayo ciladu marka wax allaale waxay marka dadka dhibaayo qofku waa inuu iska ilaaliyo haddii laakiin safka hore boos uu ka bannaan yahay oo dadkan dambe aynan ayagu meeshaas dhammaystirin oo ay gadaal iska safteen waa laga soo tallaabsan karaa safka hore furjadaasuu u galo waayo ayagaa muqasiriin aba markaasna haddii laakiin safafka hore ay buuxaan meeshuu soo gaaro waa inuu fadhiisto hadda weliba iidaaga iyo dhibka dadku waa kasii dareen bannaan awel qofkan luquntiisa laga tallaabsaday ahayde hadda kabay wataan kabo carada saas uga daadanaysa oo aan loo meeldayeynin kabta me meeshuu u wado iyo cidda uu dul saarayo uunan sina u fiirinaynin marka waana ka tallaabsanaa kabihiina waa ku jiidaa dadka meeqa dhibo wataa marka waxaas qofku inuu iska ilaaliya meeshuu soo gaara iska fariistaa fiican ayb qaala baabu salaati yowma aljumucati salaada maalinta jumcada la tukanayo liman jaa-a qofkii yimaado walimaamu yakhdubu isagoo imaamka uu qudbeynayo tarjamadii hore waxay ahayd markuu soo baxo oo imaamka uu soo galo in la tukanayo qofkii soo galaasna waa tukana midaanna waa markuu imaamkii xaalatulkhudba uu ku jira wabihi qaala akhbaranaa ibraahimu bnu اlxasan wayuusufu bnu saciidin wahuwa almisiisiyu hiqat xaafid wاllafdu lahu ay liyuusuf qaala xadaanaa xajaaju can ibni jurayji qaala ahbaranii camru bnu diinaar anahu samica jaabira bna cabdillaahi bou maqlay yaquulu isagoo dhahayo jaa rajulun nin ayaa yimid wanabiyu sal l slama nebiguna cala lminbari uu saaran yahay mimbarka korkiisa yowma aljumucati maalinta jumcada faqaala lahu waxa uu yidhi arakacta rakcatayni laba rukuuc laba ragca ma tukatay qaala laa buu yidhi maya qaala farkac nebigu markaa wuxuu yidhi rukuuc tarjamada i marka xadiidka waa is leeyihiin mudaabaqadooda oo qofkaa imaa nebigii khudbadii ku jiro mimbarka saaran ayuu yimid laba ragca ma tukatay maya tuko xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa taxiyatulmasjidka qofku inaanu inuunan ka tegaynin ee uu tukanayo xataa imaamkao khudbada mimbarka u saaran masalo labaadaa laga qaadanayaayo ninkan waa fariistay riwaayaadka qaar siday leeyihiin fa jalasa markaasuu yihi qum farkac ragcatayni waxaa laga qaadanayaa taxiyatulmasjidka inaynan ku tegaynin fadhi ou fariisto qofka oo yacnii haddii qofku uu fariisto taxiyadii weli waa ka gaari karaa waa haleeli karaa intuu istaago haddana waa tukan karaa oo mar hadduu fariistay waa tagtay ma la dhahayo masalada saddexaad ee laga qaadanayaa waxay tahay khadiibku hadduu qof la hadlo oo dadka khudbada dhegaysanaa ka mida ee uu u jawaabo ee uu u jawaabo arrintaa inaynan insaadkii ka hor imaanaynin waayo nebigu ninkan waa la hadlay soo maaha isagaa yidhi arakacta rakcatayni ninkii laa buu yidhi maya haddii marka khadiibku uu qof su-aal weydiiyo qofkaana uu su-aasha ka jawaabo waxba u dhibi mayso khudbadii marka la mid maaha marka uunan khadiibka kula hadlin hadalka laguma ogola ayb xanafiyada xadiidkan waxay yidhaahdeen waaqicatu cayn waaye waaqicatu caynna waxay ku tahay bay yidhaahdeen ninkan nebigu wuxuu rabay in la arko miskiinuu ahaa in wax lagu sadaqaystou rabay hay-adiisa qof oo yacni markaa xoogaa duruufaysan u ekaa marka qum markuu leeyahay istaag dadka inay arkaan ayuu rabay waxaana ku tusaayay dhaheen markii uu istaagay ka bacdi ayuu wuxuu ku yidhi nebigu sadaqadou dadka amray sadaqa ayuu dadka amray waana imaanaysaa riwaayadaas waa jirtaa nisaa-i baaba keeni keeni doono laakiin xadiidkii jaabir isagana muxuu ahaa tashriic caama soo mayn idaa jaa axadukum midkiin haddii uu yimaado imaamkiina uu mimbarka fuulo ama uu soo baxay falyarkac ragcatayn marka xadiidkaas caamka ah tashriic guud inuu yahay tan in marka macnahaas laga rabo kaasaa marka fasir u ah ayb qaarkoodna xanafiyadu waxay yidhaahdaan ninkan waxaa laga yaabaa labadii ragcees yacni salaadii subax ayuu ka tegey nebiga marka waa la ogeysiiyey markaasuu leey war istaaga labadii ragce tuko subaxa yani salaad subax tuko ayuu ka wadaa bay dhaheen salaadii subax bouba markaa labada ragco subaxayba ahayd la qaleynayay dhaheen xoogaa taas marka waxaad moodaa baciid waay aaday u fogteen ayb qaala baabu linsaati lilkhudbati yowma aljumucati khudbadii in loo aamuso loo dheg raariciyo maalinta jumcada wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leythu can cuqayli can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaala man qaala qofkii yihaah lisaaxibihi saaxibkiis ku yihaah yowma aljumucati maalinta jumcada walimaamuna yakhdubu uu khudbaynayo ansit aamus faqad laqaa qofkaa waa laquuyey wax meel ka dhaca ayuu la yimid marka insaadka in layska rabo waajib miya mase waa sunno qowlka qadiimka ee shaafici culimmaduna ay u badan yihiin wuxuu ahaa ana alinsaata waajibun insaadku waa waajib waxaana laga fahmaa laqwi ayaa loo nisbeeyey kow midda labaad oo kale bacdi riwaayaat baa waxay leeyihiin ka mahali alximaari yaxmilu asfaaran qofka aan khudbada iyadoo la wado inaan dhegaysanaynin ee hadlayo dameer kutubo saaran oo kale tashbiiha marka qof in xayawaan lagu shabaho dameer lagu shabaho shay sunno ah uu ka tegay darteed dameer ma loogu shabahayo waxay tusaysaa marka inuu waajib qofkaas ka tegay qowlulqadiimka iyo marka iyo jumhuuru ahlilcilmi ayagu sidaas waaye qowl iyo qowlka qadiimka shaafici qowluljadiidka wuxuu leeyahay insaadku waajib ma ahan waa sunno walidaalika kutubta madhabta waxaa ku dhigan wayusanu ama wayustaxabu linsaatu waxaa la sunneeyaa in la dheg raariciyo sunno markaa inay tahay jadiidku yahay laakiin waxaa xoog badan inuu waajib yahay oo qofka uu khudbada u dheg raariciyo ayib waayo waxaa hadda la reebay inuu alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar inuu la imaado ayaa laqwi lagu tiriyey haddaad qof tiraa war aamus khudbada dhegayso adiga laftaadaa laqwiyey ayb haddii marka ishaarada ka waran marka haddii uunan hadlin qofka oo uu qofka sidaas ku yiraahdo aamus oo saas u dhaho uunan hadlin ibnu cumar hadduu arko qof khudbada ku hadlaayo intuu dhagax ku tuuro ayuu dhihi jiray saas dhihi jiray aamus taas markaa de hadal ma aha ayb inkastoo bacdi ahlilcilmi taawuus uu leeyahay ishaarada hadday wax fahmsiinayso hadal waayo laakiin ishaaradu salaadaba ma jebinayso soo maaha hadduu qofka salaad dhexdeed saas dhaho ma ka burayso salaada ee khudbada see u hallaabeen marka waxaa kaloo iyadana ku jira haddii khudbada iyadoo socoto qof uu salaamo dadka assalaamu calaykum uu yidhaaho ma laga radinaya maya ma laga radinayo culimada marka qaarkood waxay leeyiin laga radin maayo gacantaa ishaaraa looga radinay oo markuu assalaamu calaykum yidhaha saasaa la dhahaa ishaarada qaarna waxay leeyihin markay dhammaato kabacdi unbaa wacalaykum asalaam la dhahayaa ayb goormaa hadalku uu mamnuuc yahay hadalku wuxuu mamnuuc yahay inta uu imaamka qudbeynayo hadduu qudbadii aanu uunan bilaabin uu mimbarka ku fadhiyo waa la hadli karaa labada qudbe inta u dhaxayso hadduu hadlo qofku ma soo gelayo nahayahay waayo markaas uu fadhiyo walimaamu yakhdubu ma taallo ayb mas'alo kaloo la xiriirtaa haddana waxay noqonaysaa haddii imaamku uu la hadlo qof uu yidhaahdo waxaas ma samaysay waa hadli karaa iyadana waxba dhiba male waa soo marnay mid kale waxa ay tahay haddii imaamku uu yacni maalan uu aqriyo aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima muxuu samaynayaa akharu lculamaa waxay leeyihin nebigu ku sallinaa hoos qalbigiisu uga sallinaa waa sir fii nafsihi yusallii cala nabiyi fii nafsihi a'imada shaaficiyaduna waxay leeyihin maya ee waa ku sallinayaa korna waa u qaadayaa xataa waayo waaba la amrayba ninkan markaan oo imaamkii baa aayaddan akhriyay salluu calayhi nebiga ku salliyuba leeyahay meeshaasna marka de waxay u noqonaya laba cumuum inay iscaaridayso cumuumka ah mar kastoo nebiga la sheego in lagu salliyo iyo cumuumkan ah khudbada dhammaanteed inta la wado ay socoto hadal oo dhan in la diiday yani min jihati alkalaam waa caam soo maaha hadalka layska reebay waa hadal caam marka hadalka aan ka fiirino waa caam layska reebay ee aayaddaanina macnaha waxaa ku jira iyadana mar kasta xaalad kastay caam ku tahay oo nebiga la sheego waa lagu sallinayo xaalad walba caamay ku tahay axaadiidta iyo salliga nebiga amarkiisa uu ku jiro labadan cumuum marka culimmada qaar waxay leeyihiin waxaa la fiirinayaa midka la takhsiisiyey uun mararka qaar labadooda marka la fiiriyana takhsiisku wuxuu ku dhacaa khudbada waayo khadiibku markuu khudbada akrinaayo mararka qaar ayaa hadalka la ogolaaday soo maaha oo ay ka mid tahay hadduu khadiibku la hadlo qof waa hadli karaa hadduu khadiibku la hadlo qof wuu hadli karaa waa la ogolaay waxaa kaloo dhacdayba reer baadiyihii inta kasoo galay iridda ee nebigoo qudbeynaya yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu fadcullaha yuqiitunaa dan caama oo guud oo adag qofku waa ka khudbadii dhexdeeda intuu istaago imaamka waa u sheega karaa waayo ninka abaarow ka sheegtay markaasuu yihi rasuul allow noo duceey nebiga waa kii duceeyey allahuma aqitnaa allahuma aqitnaa allahuma aqitnaa yiri aamus ma dhihin khudbada laguma dhex hadle mar haddii khudbadii meelo kamida la takhsiisiyey wakhtiyaalka qaar kanna aan la takhsiisinin salliga ee marka salligii haddii la yidhaah salluu alaa salluu wasallimuu calaa nabiyikum hadduu yidhaahdo ee imaamkii baaba dadka amar ka dalbaday waa lagu sallinaa wax dhiboo ay leedahayna markaas male ayb cumuumkaasaa marka kan taasna waa cuskanaa weliba amarka haddii mar uu kula khitaabay khadiibka dadka uu kula khitaabo oo nebiga ku salliya uu ka dalbado hadday ku salliyaan awalba hadduu la hadlo waa hadli kareen salliguna waa kasii owleysan yihiin ayb aduusiyaalkaasna marka waa looga hadlaa ayb mas'alo kaleoo insaadka ku tacalluqda waxay tahay haddii aadan khudbada maqlayninba ka waran masaajidkii baad meel dambe ka fadhisaa mikrofoonkii male khudbadii ma maqlaysid adiga qofka aan khudbada maqlaynin hal yajibu calayhi linsaatu ma laga raba maya waa iska werdin karaa qur-aanna waa akhrisan karaa waayo sababkii insaadkaaba maqanba waxaa loo dheg raaricinayo loo aamusayo wacdiga in la dhegaysto ninkaan maba maqlaayaba wacdigeena وبه qال أخبرنا عبدالملك بن شعyب بن اللyث بن سعد qال xdثnي أbي عن جدي qال xdثnي cqyl عن بن شهاaب عن عمر بن عبدالعزيز عن cبدالله بن إبراهيم بن qاrض وعن سعيد بن المسyب سعيid marka wxuu ku cadfan yahay cمر بن عبدالعزيز أنهma xdثاah أن أbا هريرة qاaل samictu rasuula اllahi slى اllahu alayh ahy may can cabdillaahi bni ibraahima bni qaarid wa can saciid bni lmusayab cabdullahi bni qaarid kaanuu la socdaa ku cadfay marka way u warameen annahumaa xadathaahu waxay u sheegeen labadooda cumar bay u sheegayeen cumar bn cabdilcaziiz ana abaa hurayrata qaala abuu hurayra inuu yihi samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu idaa qulta lisaaxibika haddaad ku tira ansit ywma اljumucati walimaamuna yakdubu ou qudbaynaya faqad laqowta waad laqoysay qaala baabu fadli linsaati insaadka fadligiisa wa tarki laqwi laqwiga laga tago fadliga kusoo arooray yowma aljumucati maalinta jumcada wa bihi qaala ahbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala ahbaranaa jariiru can mansuuri can abi macshar ziyaad bni kulaybin can ibraahima can calqamata can ilqarthac addabiy wkana min alquraaءi اlwaliin ayuu ka mid ahaa can salmaana qaala qaala lii rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu igu yidhi maa min rajulin qof ma jiro maa min rajulin qof ma jiro yataطaharu ywma اljumucati maalinta jumcada soo dahaaro qaadanayo kamaa umira sidii loo amray uma yakruju min beytihi gurigiisa kasoo baxaayo xataa yaأtiya aljumcata ilaa uu jumcada yimaado wayunsitu dheg raaricinayo xataa yaqdiya salaatahu ilaa uu dhammeeyo salaadiisa ilaa kaana kafaaratan kafaara ayuu u ahaanayaa kaasi limaa qablahu wixii ka horeeyay min aljumcati laga soo bilaabo meeshaas marka kafaarada maxaa lagu xirayna taahur inuu gurigiisa kusoo qubaysto kusoo weyse qaato gurigii inuu ka soo baxo ilaa uu masaajidka marka yimaado ou dheg raariciyo saddex shay soo maaha tadahur iyo gurigii inuu kasoo tago iyo inuu insaad la imaado ilaa salaada ay ka dhammaato dheg raariciyo saddexdaas marka la wada helo ayaa kafaarada la helaa oo waxaa la yidhaahdaa shayga haddii lagu xiro dhowr shay haddii lagu xiro thawaabka ilaa intaasoo shay marka laysla helaa thawaabkuna imaana haddii qaarkeed la helo qaarna la waayo wixii lagu xiray oo thawaabuulmawcuud ma la helayo ayb ibnu daqiiq sidaasuu yidhaha ibnu daqiilciid qaala baabu kayfiyati lkhudbati khudbada kayfiyadeeda caddaynteedii buu u baab yahay see loo qudbaynaya wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu musanى wmxamed bnu bashaari qaala xadaanaa muxamadu wahuwa bnu jacfar qundar qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu abaa isxaaq yuxadiثu can abi cubaydata abuu cubaydata bn cabd لlah bn mascuud can cabdillaahi can الnabiy sal l slama qaala callamanaa khudbata alxaajati nebiga waxuuna baray khudbat lxaajada alxamdu lilahi nastaciinuhu wanastaqfiruhu wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina man yahdihi illahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaha ila اllah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh uma yaqra'u halaaa aayaatin buu akrinaya ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih ya ayuha aladiina aam ya ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida ayb marka khudbadeeda istiftaaxeedii unbuu ka hadlay hadda waayo khudbada waxa ay noqonaysa lama xadidi karo markaas baahida taagan oo dadka in lagu wacdiye ay tahay unbay khudbada ku salaysnaane laakiin intan waa inta istiftaaxa noqonayso fuqahadu marka waxay ka waajibiyaan xamdi in lala imaado alla amaanid shahaadateyn in lala imaado aayad in lagu dhex sheego un khudbada salliga nebiga sal ll ly slam iyo waxyaabaha sidaas oo kale iyay marka iyagu waajib ka dhigaan salliga khilaafaa ku jiro oo imaamu shaaficiyada iyo xanaabiladu waa waajibinayaan maalikiyada iyo xanafiyaduna maya sunno waayay leeyihin waajib maaha marka kuma jirto yacni salligii khudbada maba lagu sheegayaba waa bidco wax ma ahan war culuma maba ahanba kaasna waa waajib matluubkiisu waa qasab oo in lala imaado waa waajib iyo maye waajib maaha waa mustaxab waayo waxa laysku haya laakiin lama sheegayo ma taalbano ayb qaala abu cabdiraxmaan abuu cubaydata lam yasmac min abiihi shay-an waxba kama maqlin walaa cabduraxmaan bnu cabdillahi bni mascuudna aabihi waxba kama maqlin cabdiraxmaan bnu cabdillahi bni mascuud meeshaa marka cabdiraxmaan waa laysku khilaafsan yahay aabihii inuu ka maqlay tirmidiga maxaan kusoo marnay inuu ka maqlayaan kusoo marnay cabdiraxmaanka inuu ibnu mascuud ka maqlay laakiin abuu cubayda isaga kama maqlin aabihiis walaa cabduljabaar bnu waa'il bni xujrinna can abiihi kama maqlin isagana ayb marka xamdigan laftiisa xamdi unbaa layska rabaa ma ahane khudbatulxaajada hadda iyada waa fadli badan tahay oo sunnaday waafaqsan tahay waa fiican tahay haddii hadda laakiin qadiibka uu ka tago oo alxamdu lilaahi yacni rabbi alcaalamiin intuu yidhaahdo oo u markaasi isaga istiftaax uu samaysto dhib ma lahan xamdigii waa la yimid qofkaas laakiin midkan ina alxamda lilaahidaa fiican oo nebigu xaajada iyo marka umuurahaas waaweyn uu ku furfuran jiray mararka qaarna hadda nebigu ou dadka wacdinayo ina alxamda lilahi unan ku bilaabi jirin waa jirtaa oo axaadiid badan baad arkaysaa nebigu waa soo istaagay markaa maa baalu aqwaamin buu yidhi wacdigiibuu hor ka bilaabay mar walboo nebigu kelmad inuu sheego ou rabo khudbatulxaajada mar kasta ma la imaa jirin ayb dadka qaar marka khudbatulxaajadii lafteedii waxay u arkayaan waajib iyada lafteedaa taas bidco noqonaysaba waayo shaygan darajo aynan culummadu dhigin oo darajatulwujuub ila hore waxaan usoo marnay rutabulcibaadaat in la kala fahmo waa muhiim shayga sunnada ah in sunnanimo loo fahamsanaadaa fiican waajibkuna inuu waajib ahaan loo fahamsanaado haddii marka sunnadii waajib loo qaato waxaa imaanaysa marka haddii laga taga in munkar ay laga dhigo waxyaabo badan baa marka raacayo walidaalika saxaabada mararka qaar shay sunno ay ka tegi jireen si ay mararka qaar si in laga tegi haddii laga taga aynan dembi ahayn ay dadka u tusaan cashar horaanna ku sheegnay ayb qaala baabu xadi limaami imaamka boorintiisa fii khudbatihi khudbadiisa dhexdeeda uu ku booriyo cala lgusli qubayska yowma aljumucati lasoo qubaysto wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can اlxakm can naaficin can ibni cumara qaala khaطba rasuulu lahi sal l slam nabiga waa qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi idaa raaxa axadukum ila ljumcati midkiin hadduu jumcadaas usoo baxayo falyaqtasil hasoo qubaysto khudbadii buu ku dhex sheegay marka qubayskiibuu dadka ku baraarujiyey tarjamadii ma xadiidku waa daahir marka khudbada mar walba waxaa looga hadlaa qawaacidda sharciga maadaama ay tahay meel ay isugu imaanayaan ummad fara badan oo culumo iyo caamo iyo daalib cilmi waa inay noqotaa marka masaa-isha looga hadlayo qawaacidda caamka ahee baahidoodu ay aad baahidoodu ay caam ka tahay yani masaa-isha baahideedu ay caam ka taha looga hadlaa khudabka nacam yaa looga hadlaa marka khudbadii hadday joornaal iska noqoto iyo intaa habari ka baxday iyo qofaa waxaan sameeyey iyo halkaanay ka baxday iyo inay noqoto oo aan wax ku jirin oo nuxur diineed aynan yeelanin dhib waay hadday iyaduna noqoto masaa'il rakiig a looga hadlo oo yacni u baahan uun in kitaabo iyo lagu daraaseeyo faham daqiiqa u baahanna ee dadkii meesha imaanaya dad cawaama isaga jiro oo waxay fahmaanay rabaan walidaalika khudabka nebiga ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu leeyahay khudabka rasuulku waxay ahaayeen qawaacidu sharci buu ka hadli jiray iyo masaa-isha baahideedu ay caam ka tahay ayb ama munkar markaas dadka kufaashi oo laga celinaayo macruuf ay ka gaabiyeen oo la faraayo iyo waxyaabihii la mida waxaa kaloo khudabka uu ku sameey jiray meeshaas la joogo haddii munkar ou arkana waa ku celi waa waa ka reebi jiray dadka nebiga sal ll slam oo ama amar wax u baahan hadday jiraan iyo kale ijlis faqad aadeyta iyo kii kale isagana marka istaaga salaa intuu soo galay aan labadii ragcad tukanin arakacta sallayta yaa sulayk qaala laa qum fasalli وبه qال أخبرنا محمد بن سلمة وهو الباهلي قال xdثna بن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل بن شهاaب عن الغسل يوم الجمعة فqال سنة waa suن yii وqad xdثnي bه سالم بن عبد اللahi عن أبيه أن رsuل الله صلى اه سلم تklma bها على المنبر غسligaas buu sunada تklma ay تklma بhadiه السنة sunadan oo qubayska calى الmنbri buu nebiga uga hadlay ayb qubayska jumcada ka waran faqaala sunnatun sunnatun marka la yidhaha acamu min alwaajib yani ama marka la leeyahay hadda sunnatun markuu leeyahay kama wado waa manduub manduubna waa waa noqon karaa shayga manduub sunnadu waa maa uhira can الnabiy sal l slm wxi nabiga laga soo guuriyey qowl iyo ficil iyo xaalad iyo iyo taqriir marka sunno waayo wuxuu ka wadaa dee diintii nebiga iyo dariiqii rasuulka waayo in jumcada la qubaysto hadda waajib iyo sunno isaga manduub iyo wujuub uma tacarudahayn shalaanna kasoo hadalnay abaan wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثna leytu can ibni shihaabin can cabdillahi bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cumara can rasuuli lahi sal l slam anahu qaala wahuwa qaa'imu cala lminbari isagoo taagan man jaءa minkm اljumcaةa falyqtasil qaala abu cabdالraxmaan maa aclamu ma ogi buu yidhi axada taabaca leyta qof leyt ku raacay calaa hada اlisnaadi isnaadkan gayra bni jurayj ma ahani waasxaabu الzuhriyi zuhri asxaabtiisa yaquuluuna waxay dhahayaan can salim bni cabdillaahi can abihi badela cabdillaahi bni cabdillaahi bni cumar yani leyt isaga sanadka wuxuu ku sheegay cabdullaahi bni cabdillaahi bni cumar ardada zuhrina waxay leeyihiin salim can cabdillaahi bni cumar meeshaas waay marka baabu xahi limaami imaamka boorintiisa caddaynteediibu u baab yahay cala sadaqati uu booriyo yowma aljumucati jumcada maalinteeda fii khudbatihi khudbadiisa dhexdeeda wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bni yaziida qala xadaثna سfyaan عn بn cajlan عan ciyaaض bn cabdالlahi qala samictu aba saciidi الkhudriya radيa اllahu canhu yaqulu jaءa rajulu ywma اljumucati buu yimid wالnabiyu yakhطbu nabigana uu khudbaynaya bihayأatin hay-ad ayuu ku yimid hab badatin basaasan faqaala lahu rasuulu اlahi sal slm asalayta qaala laa buu yihi maya qaala sali rakcatayni waxaha الnaasa dadkii wuxuu ku booriyay calى الsadaqati faalqow hiyaaban dhar ayay soo ay soo tuureen fa acdaahu minhaa thawbayni laba maruu ka siiyey falamaa kaanat iljumcatu athaaniyatu jumcadii labaad markay ahayd jaa-a waa yimid warasuulu llahi sal l slam yakhdub nebigoo qudbaynaya faxaha annaasa cala sadaqati buu ku booriyey qaala faalqaa axada thawbayhi labadiisii maro ninkii mid kamiduu tuuray sadaqo u bixiyey isagana faqaala rasuulu llahi sal l slam jaa hada yowma aljumucati midkan maalintii jumcadu yimid bihey-atin badatin buu ku yimid fa amartu nnaasa bisadaqa dadkii baan sadaqo amray fa alqow hiyaaban dhar bay soo tuureen fa amartu lahu minhaa bithawbayni laba maraan ka siiyoon u amray uma jaa alaana hadduu yimid fa amartu nnaasa bisadaqati baan amray fa alqaa axadahumaa labadii maro ayuu middood soo tuuray fantaharahu nebigu waa canaantay wa qaala wuxuu yidhi khud thawbayka thawbaka hormaradaada qaado yani sanad iimaankiisay ku tusay asoo wax yar buu wix yaraayo wax ka bixinaa ee nin hadda marka baryada shaqo ka dhiganaya ma aha ayb danaa ku kaliftay isagana awalna wax ma weydiisanin nebigaa u weydiiyey laba mara markii la siiyana jimcadii dambe hal maroo ka mida inuu sadaqaysto ku fakeray wuu ka celiyey marka nebiga sal ll slam isagii baa inaynan labadii mare isagaba ka badnayn u arkayeen marka maxalushaahidka sadaqada in la amri karo xadiidkan waayo marka xadiidka xanafiyadu ay ku xambaareen qisadii sulayk oo istaag laba ragco tuko labada ragcaba ujeedkeedu sadaqa ninkan in la arkay ahayd ayay leeyihiin taas laakiin waxaa ku jira un faham iyaga markaa yacni wax hadda ku cad maaha ninku inuu ninkii yahay mid kale inuunan ahayn xataa hadduu isagu yahayoo in la arkana oo ugu talagalay maxaa diidaya in labada damba la labadaas damba in laysku oofsan karo oo marka iyadu in sadaqo la siiyo in la rabo ma waxay nasakhaysaa salaadan iyo miyay ka hor imaanaysaa oo diideysaa maya ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waصxaabihi